Maamulka Gobolka Garowe kan degmada Luuq oo kaashanaya odayaasha beelaha Soomaaliyeed ee degan degmada Luuq ee gobolka Garowe ayaa heshiis kala dhex dhigay beelaha walaala ah ee dhirtu dhex martay iyadoona ay socod ku soo mareen wadooyinka magaalada. Waxaa wada socday odayaasha dhaqanka, beelaha ay dhirtu dhex martay, maamulka gobolka Garowe kan degmada iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee ku hawlanaa nabadeynta. Ugu horeyn, odayaasha dhaqanka ee beelaha dhirtu dhex martay ayaa sheegay inay qaateen nabadda.
horta aqaarey saddexda qabiil horta waa heshiiyeen waxa weye sameyn iskala xirteen waa la ismaraadiyey waa la isxabad saaray nabadda horta waxa weeye waxaan u keennay waxaan oola jeednaa guddigaas maanta noo yimid reer macalweynow arkaba waxaa la yidhi waxaas yaa u weyn baa la dhihi jiray baro saabka iyo guddoomiyihii degmada iyo talihii saldhigga iyo saraakiisha ciidanka ma u jeedaan dhammaan ciidanka ma aragtaan dhammaan dadka saasay nabad u qaateen waa soo dhoweeyeen nabadda alxamdulilah markhaati shahaado ka ahaado waa de waa- macallin waa garanaysaan waa ninka waddankan u weynaa guddoomiyihii degmada waad aragtaan meeshii nooga hor imaadaan soo ma garanaysaan shuhaado ka ahaada nabaddi maxaa weye in sidaas loo qaatay insha allahu nabaddi in la qaatay wixii qodobo oo dhow yaallo oo fulin ahna ayagaa madax nooga insha allah ayagaa ayagaa madax nooga marka waa salaamantihiin soo dhowaada annaga waan soo heshiinay waxaan waxaan si dhaba u soo heshiinay saddexdii beelood annagoo ah toddobaad ka hor marka hore ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala oo barnaamijkan noo suurtageliyey ayaan u mahad celinaynaa qofkii muslin ah oo ahlu iimaan ah oo ilaahay iyo rasuulkiisi yaqaan nabad wuu soo dhoweynaya alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta nabad buu talaqaaday geelka beelihii isdagaalay oo dhibaato salmaray siddeedii beelood gabaaweyn maalinweyne ilaa iyo raaxasan geelka isu roogna alxamdulilah rabbilcaalamiin nabaddaas iyadaasii buu talleen qaaday lankii aloodis dhibaata kajar ha ka biyey
Gudoomiyaha gobolka Garowe Cusmaan Nuur Xaaji Macalimow, gudoomiyaha degmada Luuq Daahir Maxamuud Nuur iyo taliyaha saldhigga booliska degmada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin waxa lagu heshiiyo.
nabadda waa muhiim aad iyo aad bay u wanaagsan tahay intaan nabad buu qof kasta ku hurda bagan karaa xaqiiqda marka laga hadlo
waxaan ilaahay ka rajaynaynaa mar dambe inuu nabad fishilanto inaana mataqaanaa ay dhexdanadayna ka dhaco taas ilaahay baan weydiisanaynaa Ee, hadal badan kama hadlaayo meeshaan inta fadhido waxaa dan u eh nabad askariga qoriga wato iyo ninka shacabka dhammaan iyo gabadha miiska gadayso nabaddaa dan u eh
insha allahu tacaala waxaan jecelnahay nabaddan tii caga dhigatay inuu ilaahay ka dhiga nabadeyntaana waxaa qayb ka ahaa oon maxaan ku dhahdaa eh, odayaasha saddexda beelood guddiga guurtiga oo degmada luuq joogay oo soomaaliyeed saddexda beelood oo dirirtay odayaashoodii ayagoo iswareysatay ka dhalatay nabadeynta inay timaada nabaddana cid kastay danta ugu- dan ugu jirtaa qof aanan nabad doonaynin ma jirta isdil iyo xabad wax ay gelaysa ma jirto waxa lagu diriray waa dani kugu qasabti waaye laakiin qof maanta dhib raba ma jiro adduunka dadka sharci haddaysan lahayn wax kala reebaya ma jirto nafta naf goysa in loo dilaa sharci ah annaga go-aankaasaan hore u lahayn go-aankaas hadduu dhaqan galana qof qof dilaya ma jirto waxaan rabnaa marka aada u mahadsantihiin odayaashiina saddexda beelood oo diriraysa oo halkaan fadhida odayaasha soomaaliyeed oo nabadeynta ka qayb qaadanaya oo meesha fadhiya annaga waxaanu ku taageeraynaa heer gobol iyo heer degmaba iyo saraakiisha ciidanka waxaanu ku taageeraynaa nabadda aad ka wada hadashaan inaan xoojinno nabadda aad ka wada hadashaan inaan adkayno xoojinno amniga laamaha amniga way fadhiyaan maamulka degmada guddoomiyaha ugu horreeya wuu fadhiyaa saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan waa fadhiyaan nabadda aad fariisiisaan inaan adkayno haddii qof in loo dila foodo ee ay noqoto xataa inaan u dilnaan ballan qaadayn haddii la raalli ka noqdo amnigana wuxuu ku hergeli karaa qofka qof dila in loo dila qofka dhib wada in la wada qabto nabaddana qof aysan dan ugu jirin ma jirto